raxiim duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur oo idinkaga imaanaya reediyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa kamid a madaxweyne hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta laba sano kadib soo gaaray magaalada caasimadda ah ee muqdisho
wasiirka wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegay in muhiimad weyn ay leedahay dhammaystirka dastuurka xilli siyaasiyiin badan ay diideen inay wax laga bedelo dastuurka faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya caruur yaryar oo maalmo ka hor la waayey oo meedadkooda laga helay degmada goldugub ee gobolka mudug
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dalka turkiga uga qaybgalaya madasha diblomaasiyadda antaliya
taliska ciidanka booliska dowladda oo sheegay in toddoba qof uu ku jiro taliyihii saldhigga degmada hurwaal loo xiray dilkii muqdisho loogu geystay ganacsada abuukar kabax
duqa muqdisho oo ka dalbaday xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka inay u istaagaan xalhulidda dastuurka iyo xuquuqda siyaasiga ee gobolka banaadir shirweynaha sanadlaha ee midooda jaamacadaha soomaaliya ee laba kun afar iyo labaatan oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho
baaraadka dibadda ah ee warkeena duhur aad ku maqli doontaanna waxaa kamid a caalamka oo si kuluu cambaareeyay xasuuq israa'iil ay ku dishay in ka badan boqol qof oo sugayay inay helaan gargaar cunto
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan duhur wanaagsan jimco wanaagsan waa duhurnimo jimco ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kowda bisha saddexaad sanada labada kun labaatan iyo afar waxaad u diyaargarowdaan qodobadii wararka aada maqasheen oo fidsan
ugu horaan aynu ku bilownay madaxweyne reer soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu maanta laba sano kadib uu dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho sida warkan uu kusii ambaqaaday wariyeyga cali aadan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya farmaajo ayaa laba sano kadib saaka kasoo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayadoo tan iyo markii uu xilka ka degay aan lagu arag gudaha soomaaliya isagoo ku noolaa magaalada dooxa ee dalka qatar madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa waxaa garoonka aadan cadde kusoo dhaweeyey xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya soomaaliya ayaana muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka taagnaa xaalado siyaasadeed oo ay ku kala duwanaadeen mucaaradka iyo muxaafadka iyadoo arrinta wax kabeddelka dastuurku ay ugu weyn tahay qodob markaasi qodobada ugu adag ay isku hayaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud socdaalka farmaajo ayaa kusoo aadaya iyadoo xaalad siyaasadeed ay ka taagan tahay gudaha dalka islamarkaana siyaasiyiinta intooda badan ay diideen wax kabeddelka dastuurka in la meelmariyo qodobada ay wadato dowladda soomaaliya waxyaabaha ay diideen markaasi mucaaradka ayaa waxaa ka mid ah in dalka ay ku tartamaan doorashada soo socota laba xisbi oo keliya iyo in laga guuro hanaanka ra-iisul wasaaraha loona guuro nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen labadaasi qodob ayaa kuwa ugu waaweyn ay kasoo horjeesteen mucaaradka madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana la filayaa maalmaha soo aadan inuu muqdisho kulamo kula qaadan doono siyaasiyiinta ay isku aragtida yihiin oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo siyaasiyiin kale oo diidan wax kabeddelka dastuurka oo qeyb ka ah ama uu qeyb ka yihiin mas-uuliyiinta kale ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo xasan cali kheyre si kastaba xiisada dastuurka ayaa meel xasaasi ah mareysa iyadoo weli dowladda soomaaliya ama madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku adkeysanayo in wax kabeddelka dastuurka la dhammaystiro iyadoo maalmaha maalmihii ugu dambeeyeyna ay dooda wax kabeddelka dastuurka ee ka socotay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in muhiimad weyn ay leedahay dhammaystirka dastuurka xilli siyaasiyiin badan ay diideen inay wax laga bedelo dastuurka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha wax ka bedelka dastuurka wasiirka oo ka hadlayay shirweyne ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in muhiimad ay leedahay dhamaystirka dastuurka isagoo tilmaamay in dhamaystirka dastuurka ay tahay dowladnimada soomaaliya oo dhamaystirtay sidoo kalena waxa uu sheegay in soomaaliya oo heshiis ah islamarkaana loo baahan yahay in dastuurka u noqdo mid la dhammaystiro si eh, meesha looga baxo isqabsiga arrimaha dastuurka sidoo kale wasiir eh, xasan macalin oo sii hadleeyay ayaa waxa uu tilmaamay in dastuur aan sameyno aan heshiis kuna eh, dastuur la sameeyo heshiis lagu wadayahay islamarkaana xeerka aan ku wada noolaan lahayn aan dhammaystirayno mana jirto cid laga yeelayo hadallo loo joojinayo geedi socodka lagu dhammaystirayo dastuurka iyo dowladnimada soomaaliya ayuu yiri xasan macalin oo tilmaamay in muhiimad weyn ay dowladda soomaaliya u leedahay dhammaystirka dastuurka xilli ay siyaasiyiin badan ay diideen in wax laga bedelo arrimaha dastuurka
caawa habeen een, martisoora een, gobolka banaadir oo hooyo lagu magacaabay labadii maalmood oo soo saddexdii maalmood oo lasoo dhaafay waa markii ugu horreysay inta la isugu yimaado madashii guddiyada iyo golayaasha baarlamaanka iyo iyo kuwii wasaaradaha u xil saarnaa dhamaystirka iyo dib u eegis dastuurku isku yimaadaan een, si hore loogu sii qaado geedi socodkii dhamaystirka dastuurka runtii waxaa munaasab ah oo inaan xusa ay tahay fisho governo halkan maanta aan taagannahay waa kun sagaal boqol iyo lixdankii meeshii markii ugu horreysay calanka soomaaliya laga istaajiye waay meesha caawa aan joogno waa fisho governo halkaasaan joognaa taariikhiyan marka goob taariikhiya inaan joogno shaqo ama howl taariikhiyana aan hayno maantana qabyada das- maadaama dastuurkeedu qabyo yahay dhammaystirka la dhammaystirayo oo halkaa la isugu yimid oo sida la sheegay la furay codadna ay leeyihiin ha la xiro codad baa waxay leeyihiin ha la xiro dib u eegis dastuurka oo di- oo dhammaystirka dastuurka ha la xiro oo wax ka beddelka iyo geedi socodka hore u soconaya ha la xiro codadkaas waxaan u malaynayaa waa laga sheegtay bulshada soomaaliyeed aa ka sheegatay inta dulman ayaa ka sheegatay gobolka banaadir aa u horeeya afar milyan siduu guddoomiyuhu sheegay
faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya caruur yaryar oo maalmihii waa maalmo ka hor la waayay ayaa meydkooda laga helay degmada galdogob ee gobolka mudug laba wiil oo yaryar ayaa meydkooda laga dhex helay gaari dhexdiisa gudaha magaalada galdogob in ka badan labaatan iyo afar saac ayaa la baafinayay ka hor intaan meydkooda la helin gaariga laga dhex helay caruurta ayaa ahaa mid ciladaysan oo yaalay geerish in ka badan shan sano waxaa la sheegay in labada wiil ay galeen gaariga kadibna ay awoodi waayeen inay iska furaan albaabka wax dhaawac ah jirkooda lagama helin balse laamaha ammaanku waxa ay sheegeen in caruurta ay ku neef qabatoobeen gaariga dhexdiisa maadaama ay ku jireen labaatan iyo afar saac ka badan labada wiil ayaa ahaa walaalo s- aan sida u kala da-weyneen saddex jir iyo afar jir sida ay waalidiintu xaqiijiyeen waxaana dhacdadan aada uga naxay waalidiintii labada wiil iyo guud ahaan shacabka degmada galdogob xoghayaha guud ee qaramada mi- xoghayaha guud ee qaramada midoobay antony ayaa cambaareeyay
Ah, maryan ladane oo warbixintaas ku egeysay ku aadaneyd caruur laba maalin ka hor la waayey midadkooda laga hela degmada galdogob ee gobolka mudug markane madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu dalka turkiya kaga qeybgalayaa madasha diblomaasiyadda antaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu saqdiga dhexe xalay gaaray dalka turkiga halkaas oo uu kaga qeybgalayo madasha diblomaasiyadda antaaliya iyadoona madaxtooyada soomaaliya ay sheegtay in madaxweynaha sidoo kale uu kulamo gaargaar ah uu mas-uuliyiin ka tirsan dowladda turkiga uu kula qaadan doono dalkaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu inta uu joogo een, magaalada antaaliya sidoo kale kulamo la yeelan doona hogaanka dalka turkiga sida ay shaacisay madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha ayaa hore ugu qeyb galay meertada een lixaad ee shirka qaramada midoobey oo ka dhacay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya halkaas oo diiradda lagu saaro isbeddelka cimilada ee xilligan socdaalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee dalka turkiga ayaa waxa uu kusoo aadayaa kadib dhowaan markii dowladaha soomaaliya iyo turkiga ay heshiis dhanka badda ay la gashay dowladda soomaaliya kaas oo ah heshiis lagu difaacayo biyaha badda soomaaliya ka gadaal markii madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ee horaankii een bishii lasoo dhaafay janaayo ay heshiis dhanka badda ay ku kala saxiixdeen magaalada cadisaab ee caasimada dalka etoobiya
afhayeenka taliska booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in toddoba qof oo uu ku jiro taliyihii saldhigga booliska huruwaa oo loo xiray dilkii muqdisho loogu geystay ganacsade abuukar kaabax taliska ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dhowr qof loo xiray kiiskii afduubka iyo dilka ee dhowaan magaalada muqdisho loogu geystay allah u naxariistee ganacsade abuukar axmed kaabax afhayeenka ciidanka booliska qaasim axmed rooble oo la hadlay mid ka mid ah telefishinada ku hadla afka soomaaliga ayaa xaqiijiyey in kiiska dilkaasi ganacsada abuukar loo xiray toddoba qof oo uu ku jiro taliyaha booliska degmada hurwaa ee gobolka banaadir
waa la soo qabtay taliyaha qeybta guud baa soo qabtay wuxuu geeyey c o d u geeyey waa eedaysanayaal waaye halkaasi sugayaan maxkamadda ule xaqa ule aada baa umahadsantihiin qaybtiina universal oo isku duuban waxaan halkan kaloo ka salaamayaa su-aashaadu ayaa waxaad rabtaa tirahda booliiskaa yidhi dadka soomaaliyeed maantay amnigu meesha uu marayo way la socdaan sababtoo ah waxa ay ayagu gacmahooda ku keeneen oo ayagu ay qayb ka yihiin oo ayagu ay dareemayaan weeye runtii waxaan dhihi karaa caalamku amniga uu haysto waxaa nooga dhiman labaatan kaliya meeshii aan joognay yacni si ilaahay wuxuu noogu nimceeyey khayru caadiya waxaasna waxaa keenay ilaahay ka sokow ummadda caalamka ka caadiya caalamku waxyaabaha uu la dagaalamo oo saxda ah haddeeraan cagta saarnay sababtoo ah adduunyadu ma qabto argagixisadan iyo waxaan annaga na wareeriyey in sidaasi ku dhacdo waxa weeye waa yacni si guulayahay maaragta ayay taabasho u leedahay oo fiilin u leedahay arrintaas aniga waxaa ka hadlay afhayeenkii iga horreeyey xilligayga way ka horreysay dad badana waxaan arkayaa igu eedaynaya oo maaragtay galabta xooga run ahaantii waxaan ku wargelinayaa aniga arrintaasi arrin iga horreysay bay ahayd yacni magacaabidaadi magacaabidaydii wax ka horreeyey bay ahayd waxay dhacday khamiistii hore ayay dhacday waxaana ka hadlay afhayeenka ciidanka booliiska xilli afhayeenkii hore ee ciidanka booliiska xilligiisiiyay ahayd waa garta
marka sidaas ayaanan galabta u soo qaadan wiigan laga soo bilaabo maaragtayay sabtidii
codkaas waxa uu afyeenka ciidanka booliska soomaaliyeed halka warkaasa kala socotaan warraad iyo darsne magaalada muqdisho markana wararka dibadda haddii aynano caalamka ayaa waxa uu si kulan u cambaareeyey xasuuq ay ciidamada yuhuudda ay ku dileen in ka badan boqol qof oo sugayay in ay helaan gargaar cunto oo deg deg ah kuwaas oo ku sugnaa dadka waqooyiga khaza wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in afar aruur ah oo kale ay gaajo iyo sidoo kale fuuqbax uga dhinteen waqooyiga dhulka falastiin weerar toogashaah ayaa lagu qaaday daanta galbeed waxaana ku dhintay labo israailiyiin ah taa oo dhalisay cabsi laga qabo in rabshado kale oo ka dhan ah bulshooyinka falastiin ay halkaas ka dhacaan madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa telefoon kula xiriiriyay amiirka dowladda qatar sheekh tamiim bin xamed al athani iyo kan masar cabdifatax xasiisi waxaana washington ay sheegtay in ay riixayso xabad joojin kumeel gaar ah oo laga dhaqangeliyo khaza ka hor bisha barakeysan ee ramadaan
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad ka dhagaysanayseen rediyo dalsan cidda warka iyaga uu seego waxa ay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson com
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel